shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagno tacsibtoodaana ma tagno markii boqol iyo siddeetan iyo jarjar ama laba boqol in ku dhow oo wiil oo soomaaliya loo soo diray oo sababta loogu soo diray soomaaliya inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo howl caadiya iyo dad ajaanib aha dhintay iyo maaha waxaa soo haray marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaalaa lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxaa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno oo aan la jeclaysan ayay ka mid ahayd wiilashoodii inay dhintaan ay dhammaadaan goobtii dagaalka marka annagana haddii dad nooga dhintay dadkaasi abriya ha ahaadaano dad shacab ha ahaadaan ama ciidan dagaalamaya ha ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jeclaysan ama aan lagu talagelin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan marka mar walba haddii dagaal lagu jiro maalin walba waxa aad rabto iyo sida aad aad wax u rabto keliya uma dhacaane marar badana dhacayaan in oo si aanan jeclaysan iyo si aanan rabin iyo si aan raalli ka ahayn ay wax u dhacaan dalkeennu waa dalkeennu cadowguna annagowna haystaa wuuna dilayaa maalin walba marka dee taasi waxaan u malaynayaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay cadowga inaan dalka isaga kicino laakiin waxaan allaya waa inaad dhooftay oo aada dibadda tagtay oo iyadoo maydkii labada qayboodba uu yaallo dadka ay qaylinayaan inaad dhooftay oo aad xag aada u tagtay nairobi inaad ceedamahaas u tagtay yaa u tegi lahay ma waxaa ka fiicneed inaan dhahno qaata muxuu ahaay meydadkiina meesha rabtiin ka dhaca miyaa ku habboonay annagu caalamkan ka midnahay siyaasadaan wadnaa dad labaatan kun oo wiil oo aan soomaaliya u dhalan soomaaliya aan siyaasad ka rabin soomaaliya aan wax kaloo maslaxad ay ku qabaan ay ka rabaan aani jirin yaa ku dhinto dhowr kunna waa ku dhimatay waxaan isleeyahay dalka kenya iyo dowladda kenya iyo shacabka kenya intaas ka badan ay laga mudan